xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeenan daadegay miyay dandareen bismi illaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegeystayaa kuna soo dhawaada barnaamijkii maanhadal barnaamijka maanhadal toddobaadkan waxaan ku falanqayn doonaa go-aamadii kala duwanaa ee madasha wadatashiga soomaalidu ay kasoo saartay magaalada muqdisho diidmadii beesha caalamku ay kala hortimid iyo digniinihii kala soo yeeray maraykanka iyo ingiriiska waxaana barnaamijka igala qaybgelaya siyaasi muuse cali jaamac oo ku sugan magaalada boosaaso iyo weliba siyaasi yuusuf cismaan maxamuud oo isna ku sugan magaalada muqdisho
didihii isdiide bashii kala dhex yaallo ee geeri iyo dhiig kostaa inay dagaalaan ee geedi kala rare urgumaarku kala galo ee geedi kala rare urgumaarku kala galo dartaa inasan wayna loo gaysan jire dartaa inasan wayna loo gaysan jire gaasiray inaga gaasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya
magaalada muqdisho toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa kulamo kula ah hogaamiyaasha soomaalida ee la baxay madasha wadatashiga soomaaliyeed kuwaas oo ka doodaya qodobo la xidhiira doorashada soomaaliya la filayo in ay ka dhacdo madaxda ayaa kulamadooda ka soo saaray qodobo cusub kuwaasoo ay ka mid ahaayeen in aqalka sare lagu kordhiyo siddeed iyo toban xubnood sidoo kale waxa ay isku raaceen muddo kordhin ay u sameeyeen guddiga doorashada dadban iyagoo qaar ka mid a xubno la sheegay in ay baarlamaanka sifo aan sharciga waafaqsanayn ku soo galayna fasaxay go-aamada madasha ayaa wakhti yar kadib isbeddel ku dhacay qaarkood kadib hanjabaado beesha caalamka ka yimid kuwaas oo qaarkood ayba shaki geliyeen wada shaqayn mustaqbalka dhex marta dowladda iyo beesha caalamka baarlamaanka dhaariyey ayaa iyaguna durbadiiba go-aamada madasha qaarkood ku sheegay in ay yihiin kuwo baarlamaani ah maraykanka iyo ingiriiska ayaa iyaguna digniin gaar ah oo la xidhiirta xagga laalush qaadashada soo saaray haddaba barnaamijka maanhadal oo aan toddobaadkan arrimahaas ku falanqayn doonno waxaa marti iigu ah siyaasi muuse cali jaamac oo boosaaso ku sugan iyo siyaasi yuusuf cismaan maxamuud oo isna jooga magaalada muqdisho su-aasha ugu horreysana waxaan siinayaa siyaasi yuusuf yuusuf bal waxaad ka warantaa artidaada ku aadan go-aamadan ka soo baxay madasha wadatashiga soomaaliyeed waa idin suaala marka hore adiga iyo moosooyin shaqaalaha idaacadda go-aanada muxuu ahay nimanka la yidhaahdo madasha waxay soo soo saareen go-aano badan oo iska hor imaanaya o isburinaya qaar iyagasa awood u lahayn oo sharci dastuuriyin ah iyo qaar kalentu iyaga maslaxadooda iyo dalahooda u arkaan waxaa kamid ahaa go-aanadaas go-aankii siddeed iyo tobankii xibnood ee loo kudhinay aqalka sare sidaa la socotid aqalka sare waxaa lagu xadiyay dastuur afar iyo afar waaye malaha ayaga inay kordhiyaan waxna kuma dari kara waxna kuma kordhi karaan waxaa waxaa ka qaban kara waa golaha sharci dejinta oo dhihi kara jibin kara qodobkaas waxna ku badeli kara waxna ka dhigi karaa marka waxa moosha kasoo baxaayo ma ahayn wax dan u ah maslaxadii ummadda waa arrin yaroo dad kooban samaysan oo maslaxadooda u adeegtaan ma garata cabdi waayahay isla su-aashaas aragtideeda ku aadan go-aamada tan muuse cali jaamac
kamaal waa ku salaamay yuusufna waa salaamay bahda daljirna waa salaamayaa haddaan su-aasha guda galo ugu horreyntii walaalow madashu ma aha hayikal ama hay-ad ku dhisan sharciyad waa dad inta guul daraystay shaqadii loo diray kasoo bixi waayey farsamo ay xukunka ugu sii nagaadaan samaystay ku soo mataqaana dabaalay maxaa ladaha madaxda maamul goboleedyada halkaasna laga amba qaaday in mataqaanaa lasoo xusho ama lala soo baxo xildhibaano u codeeya si dhib dambe xukunka ay ugu soo noqdaan nuxurku kaasuu ahaa qodobada ay soo saarayeenna waxa weeye qodobo ku wajahan arrintaas oo wax iyaga u hiilinaya laakiin mararka qaarkood waxay gelayeen qaladaad aada u waaweyn oo arrimo ayan ay ahayn in iyaga shaqadooda ay tahay oo sharciyad iyo dastuur iyo baarlamaan u baahan bay shanta la gelayeen nasiib wanaag ee qolada ee gacanta siinaysa oo dusha ka maamulaysa oo laleeyaha beesha caalamka ayaa mar kasta turunturadooda saxaysay waana loo sheegay markii ugu dambeysay waxaa la yidhi arrintaa idinka shaqo uma lihidine baarlamaanka cusub iyo dowladda cusub oo dhalan doonta ee xukuumadda cusub oo dhalan doonta ayaa ku shaqo leh marka arrintu sidaa weeye go-aamadooduna dee kolley go-aamo macno ku fadhiya ummadda dan u amaayo waa go-aamo iyaga dantooda iyo siday xukunka ugu sii nagaan lahaayeen ku salaysan baan u arkaa anigu
waayahay yuusuf baa su-aasha weydiinaya yuusuf mar haddii xukuumaddii ay waktigeeda u dhammaaday oo mar hore lasoo dhaafay doorashada in la gala la doonayay baarlamaankiina uusan markii dhammaystirnayn soo xaq uma lahayn in si waxaan looga gudbo oo doorashada ay u dhacdo in madashu ay qabato howlaha kan ay hadda qabanaysay bismillahi raxmaan raxiim horta madasha meeshaas ka saaran kuma jirta badan la yidhaahdo wadanka sharci dastuur uu leeyahay baarlamaankana ma dhaco baarlamaanka waxaa badeli karaa baarlamaanka inta lasoo doortay dastuurka farda ayaa dhigaya baarlamaanka waxaa xasaaradiisii sharaftiisii karaamadiisii awoodiisii ka qaaday gruubkan la magac baxay muxuu ahaa sheegeen madasha ayaa mar hore casilay waa la socotaa xasan sheekh inuu baarlamaanka xiliiska dhex jeediyo qubadii ahayd inuu baarlamaanka uu turayna uu leeyahay macnaheedu waxay tahay xasaaradii laga qaaday marka baarlamaanaa jiri madal inay abuurato maahayn madalna inay abuurato maahayn baarlamaankaas jinkiis wato ilaa baarlamaan xaq ah oo lasoo doorto uu yimaado taasina waxay ugu dan lahayn ayaga sida maata lagu waajibo inay sameeyaan waxaa laga hahdo doorasho dadban oo macnaheedu waa yahay annagaa dib ugu soo noqonaynin dalka doorasho dadban hadaad maqashid annagaa dib ugu soo noqonaynin dalka waayo haddii baarlamaan sharciga uu jiri lahaa ama baarlamaha imaan lahayd qodobtaas waxaa imaan lahayd doorasho caadi ah oo qof kastoo soomaaliya uu ka qayb galo laakiin hadda waxaa timid doorasho dadban macnaheedu uu yahay annagaa kusoo noqonayn dalka hebelka ma qaybgalayo doorashada hebel ma tegi karo hebel communistk baarlamaanka ma geli karo intaas ayaa timid marka qodobasha waxay yihiin waxay yihiin muusa ka hadlay alla horaan u hadlay waxay soo saaraan go-aan iyo sharcina muddo maahayn waa wax dad samaysteen oo lix wax iskugu timid waay mana wax sharcigaysan oo soomaaliya oo kusoo xataa tigreedka ma soo baxay khilaaf muxuu ahaye dastuur iyo iyo mowqif khilaaf aad baa mahadsan tahay muuse golaha sare awal wuxuu dastuurka qorayay afar iyo konton xubnood madashu go-aankeeda ugu dambeysay waxay ku kordhisay sideed iyo toban xubnood oo ay tiri beero cabasho muujiye ayaanu ku qancinaynaa xal ma ahayd in la qanciyo si doorashadu ay u najaxdo in dadka maaragtay ama beeraha wax tamanaya wax loogu daro maadaama madashu ay wax walba iyagu maamulayeen maya xaq uma laha maxaa dhacay mar kasta wixii qabiil ku salaysan marna raali qola qo dadkao dhan kama aha hadda qolaa wax doonaysa meesha sayd bursi baa la rabaa hadda qolaa wax rabta hadda qolaa wax saluugaysa horta waa waxa qabiilka ku salaysan baa noocaas ah marka ma ahayn xallin waxay ahaayeen xubno saayida oo codkooda la rabo in meesha laga jiro aniga fikirkayga qofaane sidaan u arko weeye waxaan rabaa inaan ku sheego aqalkan sare sidiisaba baahi maantay loo qabay in la hirgeliyo inkastuu dastuurka ku qoraa ma muuqan maxaa dhacay kii hore oo laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta ayaa shaqayn waaye wax qaban waaye haddii aad ku darno haddeer afar iyo konton kale oo caqabado horleh iyo nidaam horleh oo weliba sharciyaddii iyo wuxuu ku shaqayn lahaa lama yaqaano oo ma qora iyagana adduunka horta shuruucda iyo qawaaniinta la dejiyaa markaasaa lasoo qabtaa wixii wadi lahaa laakiin hadda dadkii wadi lahaa baa la keenay shuruucdii iyo qawaaniintiina lama hayo mucaawinay ku shaqeeyaan oo european uniona mishaarka bixisa kii waxay bixin weyday laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta ma kula tahay inay saddex boqol iyo wax la jira ay bixin karayaan mase saamaxaysaa in si hufan loo shaqeeyo oo dalka loo loo soo saaro shuruuc iyo qawaaniin wax lagu qabto taas horta waa qodob teeda kale sideedka iyo tobanka xubnood xaq uma lahayn waa qodob dastuuriya waxa dastuurigaana badal iyo beel caalan iyo muxuaa qabiil shaqa ma kulaha waxa weeye waa qodob dastuuriya baarlamaanka dowladda ayaa iska leh baarlamaankuna waa waa la socotaa berihii ugu dambeeyey wuxuu soo saaray qodob ah baarlamaankan jiritaankiisu wuxuu jirayaa inta laga dooranayo baarlamaanka kale si oo yani vacum yani awooddu ayan u banaanaan ma garatay laakiin ninka ra-iisul baarlamaanka baa laga qaatay meesha oo madasha lagu daray asagana wuxuu khayaanay ummadii iyo dadkii mas-uuliyadda u dhiibtay arrintaasna arrin aada naxdin u leh waaye marka ma dhici kadho inay dastuurka qodobo ku saabsan ay farageliyaan waxna ka bedelaan maxaa dhacay sharciyad ma laha
yusufow waa maqlaysaa muuse sida uu dhigayo dastuur markii laga hadlayo waxaad moodaa dastuurka in bilihii ugu dambeeyeyba aan dastuur laguba shaqaynayno dhinac layska dhigayo awooddii oo dhan madasha ay la wareegtay oo baarlamaankii xilkiisii uu qabsan waayo howlihiisii banaanka uu ka istaagay oo madasha ay la wareegtayo lagu shaqaynayey waxa la yidhaahdo waxa la yidhahdo madasha wadatashiga soomaaliyeed oo ay ku jiraan federaalka iyo dowlad goboleedyadu eedaani marka soo mid marka la wada wadaago oo maamul goboleedyadii ay la wadaagaan soo ma noqonayso mar haddii iyagiiba ay ka qayb galeen oo islaha iyagaaba diidi doono oo odhan doono war waxaan dastuur maal federaal ka hor iman doona hadday iyagii la midoobeen oo wixiiba ay la samaynayaan oo nin walba daniska so lama oranayo meeshaan sumid baa la wada hayo eedda waa la wada leeyahay qola gaaro ma leh waa run saddex midaba wadanka ugu sarreysa iyo ragga maamul goboleedyada madaxda ka ah kiiska ka dhacay soomaaliya ee dembiga kulligood way wadaagaan waxaa u heliya oo sii sadexeeya nimanka beesha caalamka sheeganaya oo ah runtii niman usoo jeestay inay wadanka soomaaliya siday rabaan ka yeelaan waxaa wadaha soomaaliya inay maxmiyo tahay inay xornimadii wadanka lexdii la qaatay aysan jirin hal nin oo cadaan ah ayaa ka taliya oo sidii raba uu ka yeelayo qoloyinkana waa ka ogolaadeen waayo waxay yidhahdeen hebelaa yiri kitinaa yiri hebelaa yiri ayaa wadanka taal aawey muxuu ahay sharcigii iyo dastuurkii aawa gobonimadii aawa xorriyadii gorbay hayd marka waxaan nahay dad maxmid ku jira waxaan lageyna waa muxuu ahay madaxda maamul goboleedyada wadanka ugu sarreysa dambiga ka dhaca wadankan sadexdaas qayb ayaa iskale maamul goboleedyada saxdima wadanka ugu sarreysa iyo beesha caalamka ayaa iskale kulligood waa dambiilyada waragna anaga waya go-aamadii kale ay soo saareen waxaa ka mid ahaa lacag lagu xujeynayo ragga ama musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada soomaaliya oo laleeyahay waa intaasoo kun oo doolar waa inay keenaan waxaa kaloo ka mid ahayd in laga rabo musharax kasta labaatan xildhibaan oo saxiixan inuu keeno oo asaga taageersan si uu ansax ugu noqoto inuu ka qayb galo doorashada taas xaq ma u lahaayeen madashu muse cali jaamac
qodobka intaan kaaga jawaabayn waxaa ka horeeyey arrintan musharaxiintii aqalka sare ama aqalka hoose oo lacag lagu xiray oo shan kun iyo toban kun ahayd annaga ka xisbi ahaan waa kasoo horjeedsanay waa ku diidnay muwaadin soomaaliyeed xaq uu leeyahay nin kasta soo taagi kara inuu doorasho galo laakiin oo loo soo jeeday lacagtaas waxay ahayd kooxdooda keliya ee lacagta haysata inay kasaadibaan doorasho waayo soomaaliya si waraa ka dhacay intaas san dadka baagamuuday ahaayeen lacag maysan haysin aqoon-yahanadii wadanka darbiyada fadhiyaan xaq oo shacabkooda dadkooda ay taageersan yihiin waxaa laga yaabaa qof intaasoo mxuuahay shacabka hogaamiya shan kunoo doolar inuusan heli karin laakiin shuruuda ugu dhigan in ayaga ay wataan si u galo meeshii oo toban kun mid kaloo watan ay ugu dhigaan ayaa looga dhigay shuruud midka hadda ay soo jeediyeen oo ah in muxuu ahay ninkii musharax madaxweynaha intaas labaatan xildhibaan oo keensado lacagtaas oo bixiy horta ayaga awood uma laha shaqada kuma laha waxaa soo saari doona shuruudahaas guddiga baarlamaanka uu qaban doono ee loo qaban doono ah inay qabanqaabada ay diyaariyaan doorashada madaxweynaha hadda waxaa la wareegay baarlamaanka la wareegay hawsha ayay wax shaqa ay ku leeyihiin malaha go-aanka ay ka saaraan ma ka soconayo wadanka intaasaan kuu sheegaya haye muuse su-aasha adigaan ku weydiin jamaal jamaal walaale waxaan rabaa horta inaan kuu sheego adiga waxaad tiri qolada maamul goboleedaduna shaqada way la wadaageen iyo nimankaa waa la laaluushay waayo aqalka sare ayaa la siiyey yaa laalushay
waxaa laaluushay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka saddexdii nin ee dalka madaxda ka ahaa garta iyagaa horta heshiis galay qoladana heshiis bay la galeen waayo aqalka sare waxaa la yidhi nimanka issharaxaya waxaa soo qabanaya oo soo xulaya maxaa la yidhahdaa madaxda dowlad goboleedyada aqalka sare aqalka sare ha marka waxaa garan gadhaa intaas baa iyaga qancisay waayo rag iyaga ay rabeen bay meesha soo gashadeen marka waa garan gadhaa meesha waxbaa lagu qaybsanayay saasayna uga mid noqdeen qaybtana waxbay ka yihiin mas-uuliyaddana inta badan iyaga ayaa iskale maxaa dhacay ummadda inay u hiiliyaan oo ka dhiciyaan nimanka horarkaa bay ahayd laakiin iyagiibaaba safka hore galay maxaa dhacay waxay ku qanceen toban qof iyo sideed iyo kow iyo toban qof inay soo magacaabaan oo meesha gashadaan horta taas taasaan kaa yidhi arrinta kalena dee yuusuf baaba dhameeye waxa weeye wixii ku saabsan doorasho ra-iisul baarlamaan iyo madaxweyne waxaa iskale baarlamaanka baarlamaanka guddiga u saara ee guddi doorasho diyaarinaya shuruudaha iyo wixii loo baahan yahay oo dhan ayagaa sheegaya nimankaa waxay sheegayaan wax ka jira ma leh xaqna uma laha sharciyeedna uma laha waa bob yani nin- niman bareeray waayo waa burcad
laakiin bayrax baa meesha jirtay oo baarlamaankii hore oo hadda eh, muddadiisa ay dhammaatay soo maaha miduu awoodiisa isagu eh, sharcigaha uu dayacay oo uu isagoo jooga eh, dastuurkii eh, laata saas loogu tubanayay oo madashaan lagu dul sameeyey oo dhowr nin ay meeshii talada ka waday oo ayagiina ay mar keliya oran waayeen maxaan ku rahdaa waxa aad wadaan waa khalad oo ma yeerin xataa soo in laga maqla maahayn aad iyo aad bay jamaal sax weye su-aashaasi waa sax waxa weeye mas-uuliyaddii ummadda waxaa gabay dadkii ummadda matalayay oo baarlamaanka ahaa oo ugu horreeya guddoomiyihii ay doorteen waayo iyaga markay ay codaynayeen oo lahaayeen ilaa baarlamaan cusub uu imaanayo annaga ayaa dalka annagaa sii jirayna dalkana awooddiisa iyo maamulkiisa haynayna oo cod aqlabiyada lagu ogolaaday ma ahayn inay ogolaadaan wax kan laakiin waxaa garanaysaa afartii sanoba waxaa lagu waday madaxweynaha ayaa awoodda baarlamaanka gacanta ku hayay oo majoritiga inta badan tirada xildhibaanada ayay isagu haystay oo isagay u shaqaynayeen marka dee ma ahayn baarlamaan madax bannaan oo ummadda u shaqeeya ee waxay ahaayeen baarlamaan dowladdu hadda meeshay rabtay ay u jeedinaysay oo steerinka ay u haysay sidaas ay ahayd arrintu waayahay yuusuf sida uu sheegayo en- en muuse haddii baarlamaanku uusan ahayn mid madax bannaan oo en, shacabka iyo ummadda doortay aan u shaqaynaynin midka hadda en, lasoo xulay waa laga warqabaa sida uu ku yimid oo aqalka sare waa tii maamul goboleedyada layidhi idinka awoodda leh oo qofkii aad rabtaan idinku soo qoro oo iyaguna ay soo qorteen oo ay hebel ma rabna hebel baan rabnaa sida la sheegaya ay ku keeneen xataa baarlamaankii labada boqol iyo toddobaatan shanta ahaa oo la rabay en, magacaabistiisa hore inay yeeshaan odayaasha dhaqanka en kaalin weyn bay ku lahaayeen en madaxda gobolada oo waxaa la arkayay dad badan oo u tartamaya oo layidhi maya ma gelaysaan idinku oo eh, qofkan lagu bedelaya ama qof beeshii soo qoratay oo ismkeedii soo saxiixay in laga horkeenayo qof eh, nimanka maamul goboleedyada ay wataan oo ay leeyihiin en ha loo codeeyo oo hadhowna k- kii eh, isimku keenay meesha laga saaraya maar hadday sidaa ku yimaadeen weliba la raacinayay in lacaga tiro badan lagu bixiyey en siday raggaan kusoo bixi lahaayeen oo nin walba raggu watay maxaa laga filan karayaa baarlamaanka cusub ee imika yimid wallahi waa su-aal muhiim ah waa su-aal su-aal qof kastoo soomaaliya maanta hortaalla waxaa la dhihi jiray ka daro dibdal baarlamaanka maanta jira hadduusan ilaahay soo hanuunin uusan qulubtooda kusoo hanuunin jacaylkii wadaniyadda iyo shacabkooda iyo dhibaatada wax wadanka ka jira kii horaa janno noqonay saasaan aaminsanahay annaga waayo waxaan ognahay baarlamaankan siduu ku yimid ama aqal sare ha ahaadaan ama aqal hoose ha ahaadaan qof kastoo soomaalina waa ka daragsan yahay qof maanta moog ma jiro wuxuu baarlamaanka maanta u dhisan yahay waxa loogu talagalayna waxay ahayd ujeedooyinka laga leeyahay inay fuliyaan waxa soo socda iyo waxa la keeni doono sharciyada ama sharci darraha adaana in maaragtay ay ansixiyaan marka waxaan qabnaa annaga in maaragtay hadduusan ilaahay soo hanuunin inay xaaladda soomaaliya aad aad iyo aad baad u adag tahay dib weynna soomaaliya usoo fool saari doono
waayahay muuse si su-aashaas
n waxaan horta jamaalo waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo beesha caalamka marna ma rabto soomaaliya inay ka dhalato dowlad awood leh oo cagaheeda ku istaagta oo madax bannaan waxayna mar walba helaan dubayaal ay ku shaqaystaan oo shaqada u qabta madasha waa nimankii fuliyey shaqadaas baarlamaankaasna yani yuusuf waxaan ku raacsanahay haddii ilaahay subxaana qaadir ahaa isagaa mataqaanaa kafuur raxiim oo ummaddan u hiilin kara la dulmiyey laakiin nimanka ku yimi ninka ugu yar laba boqol oo kun ilaa saddex boqol oo kun kuwii ka horreeyey eh, maxaa la dhahaa eh, odaga oo maxaa la yidhahda hoggaan dhaqameedka iyo nabadoonnaday wax siin jireen waa adiga toban kun shan iyo toban kun labaatan kun aa ka bixi jiray mar walba fara dufanna waa la isku salaami jiray laakiin midda tan waxa waaye eh, alamtaradii ay dhaaftay laba boqol sad- mid waxaa jiray eh, garoowe sideed boqol oo kun lagu bixiyey adeer niman marka waxaa jira ka dhexgale kuraasada u haynaa hal milyan iyo shan boqol hal milyan iyo laba boqol hal milyan iyo afar boqol oo kuna doolar ay ku baxday oo loo- kusoo geli ayaa haynaa marka eh, jamaalow marka arrintaas ninkii bixiyey lacagtiisi dib u rabaa
oo booski waa imiya macnaha cod buu ku rabaa cod ama cod buu ku rabaa ama maslaxad meeluu ka heli kara in loo dhiibo ama wasiir buu noqonayaayoo wixii mucaawina la keenu qaadanaya ama waxa weeye waa loogu gorgortamayaayo ninka la dooranaya ayaa siinaya marka walaale niman xoogsi u yimi weeye ee kharaj bayna soo galeen ee contract ay- ay soo galeen lacagay bixiyeen kow iyo konton qof bay waxay siiyeen ama min toddoba kun ama min shan kun ama min nin walba mataqaanaa cidda la tartamaysa awoodda ay leedahay bay ku xirayd marka walaalow halkaas khayr kama muuqdo yacni marka la odoroso baarlamaanka ugu liita ee soomaaliya loo sameeyey waay aniga aniga garashadeeda qofaaneed waay waayahay laakiin ilaahay ilaahay khayr baan ka rajaynayna insha Allah.
waayahay su-aal kale aan dhex degayaa baarlamaankan hadda markii ugu horreysay oo la- oo la dhaariyey ee iga raalli hada oo ay fadhiisteenba waa tii la magacaabay ee ninka ugu da'da weyn oo intii laga dooranay guddoomiyaha inuu isagu xilka sii hayo Ee, waxay sheegeen oo durbadiiba ay buriyeen qaar ka mid a go-aamadii ee madashu ay soo saareen oo yidhahdeen awoodba umale ee, gudda doorashada annaga ayaa magacaabayna Een, arrimahaas oo arrimo een, rajo muujin karaya maaha oo baarlamaanku een, ay soo kordhiyeen Een, eh, waxaan ku horeeyo yuusuf baarlamaanka hadda waxaa saaran xayaanka xoogla oo dhinaca shacabka ah waxay fulay xalkiisa mooga arrintaas annaga laakiin waxaan aragnaa madasha markay yidhahdeen maarta culeyskaa saarina iyo ma ogolin arrin ay tahay sida muuse u sheego burgaftikii bilaabay socitaankii lacagtii baxday ee ka baxday doorashada ee ma ahayn mid maslaxad ummadda soomaaliya ugu jirto ma ahayn mid ay madasha ugu soo horjeedaan laakiin nin kasta wuxuu ordaya ninkii hal milyan bixiyey ninkii shan boqol bixiyey ninkii laba boqol bixiyey inuu milooyinka nolosha sheeganayo iyo beesha caalamka lacagaha yaro meesha yaalla inuu ku gortaba si maamuusha u helo u yidhahdo maaragtay lacagaha ii baxdaa la isoo celiyay maana mid uma aragna inay- inay tahay mid maslaxadda soomaaliyeed ee maaragtay ugu danaynayaan haye muse
waan la eh, waan la qabaa yuusuf waan la qabaa waxaan qabaa eh, waxaad tiri waxay buriyeen qodobo ay soo saareen qoladii madasha waa runtaa laakiin iyaga xataa hadda way isgadayaan oo waxay dadka isu isu tusayaan in dad mataqaanaa in awood iyo jibaarad leh oo dastuurka iyo sharciga ilaalinaya Eh, si xataa ay ay u yeeshaan maxaa la dhaha dadka ay kalsooni ugu yeeshaan waxay soo saaraan ma og tahay marka waa la isgadayaa laakiin nuxurku waxa waaye nimanka aad og tahay lacagta intaa le kusoo baxay maxay samayn doonaan ani hadda labada oday oo waaweyn oo meesha loo dhiibay waaba ka malaysanaya waxaa jecay niman da-a waaye oo waaye araga oo xataa qiyamkii soomaalinimada weli qaba waa sideetan jiro iyo toddobaatan jiro weeye laakiin nimankan yaryare inkaarta ee halka milyan iyo barka bixinaya waxa kasoo socda aynu aragno
waaya een waxaa loo baahnaa een ilaa iyo xilligii madashu ay dhisatay een go-aamadii ay soo saarayeen dabcan een ansixin een sharci baa loo baahan yahay oo baarlamaanku inay ansixiyaan baa loo baahan yahay waxay doonaan ba ha ahaadaan een ma la filayaa in inta baarlamaanka lasoo hordhigo dhammaan wixii qodobo lasoo saaray oo doorashada ku saabsanaa hadday tahay guddigii doorashada ay magacaabeen guddigii khilaafaadka oo ay magacaabeen go-aamadii ay iska soo daba saarayeen dhammaantood in baarlamaanku hadda laga ansixiyo baa loo baahan yahay si sharciyada loo waafajiyo
aan ku horeeyo yuusuf
markay soo baxay secretarii lagu magacaabay guddiga doorashada shuruudda ugu horeyso annaga aan ku eh, ku diidno waxay ahayd in guddiga doorashada uu soo maro labada gole golaha wasiirada ay soo hadli karayaan kadibna uu yimaado golaha baarlamaanka la ansixiyo intaas ma dhicin ka horna waad ogtahay shirarkii madasha qaabka loo dhisaayo muxuu ahay doorashada loo gelaayo qaabka loo qaybsada xubnaha baarlamaanka qaabka loo qaybsada awoodihii waxaa la horgeeyey baarlamaanka waatii buuka ka dhacay waayo baarlamaanka wax badan bay ka bedeli rabeen guddigii u saareen waatii lagala noqday marka ma filaayo wax mudan ka soo baxayo baarlamaan la horkeenaya inay jiraan wixii hore tagay waa tageen waa hadda iyo wax cusub ugu dii socda waayo hadda ka dhacda inay mudan imaanaysa ma umaynayso soomaalida kuley nin kasta burkiisa wataa mudan dambe iyo maamul goboleed iyo madaxa kushiriisa gala madane kulli aan xabnaan kama qabaa xaaladda ka taagan ma filaayo inay mudan dambe imaan ku shiri doonaan haduu ilaah yidhahdo waayahay een muse een ma looga baahan yahay ansixintaas baarlamaanka ma looga baahan yahay qodobadii ilaa iyo muddadii madashu bilaabatay la iska soo daba saarayeen n n waa run oo waa si ay sharciyad u noqdaan waa in baarlamaanku ansixiyaa laakiin ma qabo baarlamaanku inuu ansixin doono waxaa dhacay culayska ma diidayaa baad leedahay mase wax kalaa jira wa- waa diidayaan ama waxbay ka bedelayaan haye
laakiin waxaa dhacay culayska shacabka iyo axsaabta joogta muqdisho baan ciyaar ahayn iyo xataa kuwan beesha caalamka oo iyaga naftirkooda rabo dadka soomaalida inay iska gadaan oo yidhaahdaan war waxaas way qaldanaayeen hala toosiyo laakiin ma qabo inay ansixinayaan qolada mataqaana hadda oo xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose iyo kan sare midkooda laakiin ra-iisul wasaaraha een een waqtigiisa dastuuriga u dhammaaday cumar cabdirashiid wa isagii warqadda qoray oo baarlamaanka ka codsaday in maaragtay qodobadii een maaragtay een matala qodobkii toddoba iyo labaatanaada een oo ku jiray een maxaan ku rahdaa kordhinayay muddada kordhinaya xubnaha sideed iyo tobanka in baarlamaanku ay wax kabedel ku sameeyaan si sideed iyo tobankaas cabashada dadka lagu qancinayo loogu soo daro
horta aqalkaas sare ee kordhintiisa iskama imaanin waxay ku timid qayladaan ka timid gobollada soomaaliya waayo muwaadintii xaq u lahaa ama inay galaan aqalkii sare ayaa la hor istaagay sida muuse uu sheegay maamul goboleedyadu ayaa soo xushay ayaa kaysadeen dadkii ama qabaailka ay doorteen ama xubnihii ay doorteen waa la hor istaagay tusaale anigaan kamid ah dukanaan kuu sheegay musharax waxaan ka ahaa aniga hirshabeelle aqalka sare lacagteedii waa sugtay maalinta lacagta sugtay toos waxaa loo gudbiyaa magacyada lacagta shubta mxua madaxtooyada lacagtaas wata maxay lacagtaas wata waa lay wareeg lacagtaas wata maxay ahayd adigu waraa yaa kala wareegaa waxaa ligeeya beel kale kala siiyey Yusuf- Yusuf, lacagtaas wata maxay ahayd? Ma lacag- laalu sheeg- noogu fiican horta ninkaan waxaadu ahaa xisbiyu ahaa yuusuf lacagtaas wata maxay ahayd su-aasha iga jawaab horta in in maaragtay hadda la kordhiyo waayo tirada baarlamaanka ayaaba ti laba boqol sodonsiya wax laga tagnaa qaatay hadda haddii dadka tobankaas uu sii daro ma ma garanayo soomaali xaalada sidee noqonaysa waxay noqonaysaa baarlamaanka shanta boqol oo kolta way soconaysaa maalin kastana waxaa imaanayso eh, hala kordhiyo aqalka sida waa la kordhiyey baarlamaankana hala kordhiyo Wa- tasaaimaa doonta markada maduuliyada magara waayo yuusuf lacagtaas wata maxay ahayd toban doolar maxaa loola jeeday jaxmada aqalka sidaa rabay yaa siisay lacagtaa lacagta waa socaysa wax kama qaan tagaanay lagama qaadan sin sida u dacwaday ma laguu soo celiyey marka haddaad weyda xubintii anigu saalaha baqasho ayaan ku haysto markay lacagti waa iga dhacday kursiga waa laigu wareejiyey kursiga anaa maartaa u tartamayey qadarka intaa la siiyey ewalna shaxda anaga kusoo baxnay lacagta markaa usugan waa loola diiday maxaa idin kamid ahaa maya idin waxaa eedeen kooxihii mucaaradka dabadiid kasoo horjeeday isaga dabadiyadaan siisanaa marka waxaa la yidhi booskan melid baa lagu yidhi lacagtaada hoo baa lagu yidhi, lagu soo ceshay maya maya anaa dacwad maxaa kamidaan tegay risiidkiaan qaatay aan kuwi lacagtaydaa laisoo celiyo Maya- lacagtaas la bixinay olba waa kasoo horjeeda anaga waayo inta eh, sharci socday ama nidaam socday anaga waxaan asxaabtii qarinaysay ama kuimansa ama u n la dagaalamaysa ama cid kastaba ku jirtay marka inteeni hadda xisbiyoodan daan isu dhiibay madaxtooyada mahane inta kaleto hal soo waxa kasoo baxay ma jiraan zakariya noogu jiray oo si caadi ah uga soo baxay maxa waxaa ii sheeg garowe laakiin inta kaleto hal soo oo tagtay oo qabka gashay oo soo baxda ma jiraan kulliba taas kale lagu aqaalsiiyey waaya n muse n isla su-aasha aan weydiiyey n yuusuf oo ahayd n codsiga ra-iisul wasaaraha uu ka codsanayo in aqalka n qodobka toddobiy labaatanaad ee dastuurka baarlamaanka uu wax ka bedelo si sideed iyo tobanka xubnood loogu soo daro ma isleedahay baarlamaanku way fulin karayaan oo waa aqbalayaan Eh, jamaal ninkaas waktigiisii ugu dhammaaday ra-iisul wasaare dhacay weeye meesha caalamku waxay soo saarnay dowladda cusub oo la samaynayo oo madaxweynaha marka la doorto ra-iisul wasaaraha la magacaabo kaas ayaa iskale shaqadaas marka asaga wax shaqo uu kuleeyahay male mana shaqayn kadhaba wax shaqayn kara ma oo ma boqori kalaad leedahay codsigaa ma dhiibi karo maya maya waa wey waaya yaa codsan kara marka
waxaa waxaa codsan kara haddii baarlamaanku uu doorto madaxweyne madaxweynahaasna uu magacaabo ra-iisul wasaare ra-iisul wasaarahaas baa xaq u leh inuu baarlamaanka horgeeyo oo yidhaahdo arrintaas waxaan doonaynaa in naloo sharciyeeyo oo la meel mariyo marka waxay ku xidhan tahay ra-iisul wasaarahaas iyo madaxweynaha iyo muxuu ahay baarlamaanka marka ma sahlana arrin sahlan maaha mana u malaynaya inay meel marayso waaya n yuusuf n markii go-aamadan ay soo baxeen beesha caalamka oo la dhihi jiray n madashan bay taageeraysaa waa la socdaan arrimaha soomaaliya daacad kama markiiba waa iyagii n n qoraalka soo saaray oo sida kulul n arrintan uga hadlay oo weliba hanjabaaday ku dareen oo waxay yidhahdeen waxaan eh, go-aamada soo saartay sharci baa mana aqbalayno haddii lagu dhaqaaqana Eh, waxayba shaki geliyeen in dowladda soo baxda n wada shaqaynta beesha caalamka ay la yeelan doontaa in ay calaamad su-aal bayba saareenba soo lama oran karayo beesha caalamka marka tallaabooyin loo baarayo oo muhiima bay qaadeen ma qaadin xaqiiqada ku sheegay meesha lagu go-aaminayo way fadhiyeen way joogeen raaliyana ka ahaayeen annaga si toos ayaan ugu koornay xubin xubinaan ugu koornay guryahooda xafiisyadooda u tagnay waan u sheegnay soomaaliya waxay ka dhacay ninkaa mas-uulka ah qodobkan waa qodob dastuuri ah lagu xadgudbana idinkaa mas-uulka beesha caalamka ah haddaydan jawaab ka soo saarin soomaaliya dambe kama shaqaynaysa hanjabada ka tirdi shacabkii cabsi awgeed ayaa intaas ugu jawaabeen maanaa kuma imaanin mid ay shacabki iyo ummadda soomaaliya ugu dareynaya intaan kuu sheegayaa annaga nin kasta xafiiskiisaa lagu tagnay nin baa wuxuu igu yidhi adigu maalin waxaa u dacwoonaysay aqalkaaga sare oo qabiilka la siiyey maantana xubinaa lagu kordhi maxaa ku diidaysaa waxaan sharci ahayn ma ogolyaan uu sheegay waxaan sharci ahayn ma qaadanayo mana rabo inaan xilka raadiyo laakiin waxay sharciga oo nidaam oo dastuuriyada xaqan u leeyahay oo kabtabo aan galo haddii la qaato kursiga u qaato laakiin kursigaad keenaysaa sida iyo tobankaas ilaa waa ansaxiya maan ku taageera maxaakuminayo sugan laakiin adiga laga rabaa sidii adigu diidi lahayd ama koonkas u ansixi lahayd halka sidaasay ku timid maahan kuma imaan arrin sahlan oo maarata beesha caalamka ay ugu jawaabayso waa arrin dadka aqoon-yahanada iyo asxaabta soomaaliya asxaabta iyo xisbiyada xataa gabdhihii soomaalida kasaad garay muxuu ahaay xamar joogi oo ku kacay oo yidhahdeen arrinta haddaana joojinin waxay keenaysaa muxuu ahaay dhibaato hor laaka imaanayso oo maalin kasta dastuurkii lagu xadgudbo sharci lagu xadgudbo baarlamaanka markaas uu shan boqol ilaa lix boqol uu gaaro waayo weli waxaa lagu leeyahay madaskaa fadhiisatay baarlamaankii dad beenaa lagu qancinayaa konton ha lagu diro ama lixda lagu diro soo socotay marka arrintan waxay noqonaysaa arrin maaragtay laga hortegay maahin arrin ay beesha caalamka ay leedahay awoodeeda dhan shacabka soomaaliyeed iyo wadaniinta ayaa laga hortegay taas ugow haye muse isla su-aashaas beesha caalamku haddii ay diiday go-aamadii ay yidhahdo waxba sharci maaha laleeyahayna shirka way ka qayb gelayso weyba ogeeda waxa kale sida hadda yuusuf noo sheegayo soo beesha caalamku kaalinteed ma qaadan aniga waxaan ku leeyahay niyow beesha caalamka waxa fiican xoga yar dib aan u noqono jamaalow haye beesha caalam beesha caalamka sideedaba waa waxa fawdada dalka keenay iyagaa mas-uulka ah adhacay waxaa la socotaa masalan waxay isqabanayaan amay kala arki duwanaanayaan maamule ee laga soo doortay baarlamaan waxay leeyihiin adiga ma shaqayn kadhida shaqada ka tag waa la socotaa cabdullaahi yuusuf isagoo afar sano la siiyey laba sano markuu joogay waxaa la yidhi shaqada ka tag dalkana ma ku noqon kadhig baarlamaankii baarlamaana la dul saaray yani beesha caalamka nimanka riwaayadda dhigaayo waay jamaal nimankaa niman dalka iyo dadka waxwaye ma waan kuu sheegay ma doonayaan soomaaliya inay cagaheeda ku istaagto laakiin soomaalidii awooddii iska qaaday oo madaxdeedii aysan shaqaynayn oo iyagii musuqmaasuq iyo maxaan ku rahdaa laaluush iyo awood xumo iyo dastuur jebin ay ku shaqaynaysa arkeen oo duduleelay ka helaan soo maaha Ay, soomaalida aan kaaga hadlo iyaga waxay raadinayaan masalan hadda eh, waxaan kasoo qaadanaya madaxweynaha hadda oo xilka hayay meesha caalamkaa doortay maxaa dhacay jooniyad lacagaha waxaa laga keenay khadar markii anaga xamar aan joognay labiyo tobankii ee dadka waxaa lagu gatay lacag marka beesha caalamka iyada ayaa dubaha ay dadka ku garaacaysa samaysanaysaa kor bayba kasoo samaysanaysaa niman u shaqeeya oo danahooda fuliya soomaaliya ilaa ay ka hesho hoggaan saxa oo ummaddu ay la soo baxdo oo axsaab ku yimaado siyaasadeed jamaalow arrintaas waa nagu soconaya dubahaasna waa nagu soconayaa e, waana rajo xun tahay inay cageeda ku istaagto soomaaliya maxaa dhacay labadii dal oo cadowga u ahaa oo ay dhulka isku haysteen oo taariikhiyan colaadda ka dhexaysay baa la yidhi idinku u taliya kenya iyo etoobiya adeer maxaa yaalla meesha beesha caalamku taas wa beesha caalamku waa kenya waa etoobiya waa uganda oo ciidan dalka u joogo iga iyo markaa qolada reer yurubka oo lacagta siisa marka dadkaas innaga dan may noo hayaan wanaageennana ma rabaan laakiin innagaa laynaga rabaa inaan dad noqonno oo mas-uuliyad yeelano oo nimankaas gacan kuyimiska ay keenayaan inaan iska dhicinno maaragta
waayahay yuusuf hadda baarlamaankii waa la doortay oo labadi boqol iyo tobaatan shantii xubnood waa lasoo magacaabay waxay doonaanba ha ku yimaadaan aqalkii sare afar iyo konton xubnood oo weliba waxbaaba ka dhiman baa laleeyahay iyaguna waa yimaadeen xilligii doorashadan hadda waa lasoo gaaray inkastoo dib haddana loo dhigo muddadeeda aan lababa garanayno ay tahay wax iska furan maxaa laga filan karayaa wasilada baarlamaankan hadda horaa kuu sheegay waxaa ku yidhi baarlamaankan waxa laga filayo waa waxyahay inuu ku hanuuniye maahayn oo kafeyrka oo dhasha yaallo waayo idinkasta siduu ku yimid waa la yaqaanaa qof hadduu xumaan ku yimid xumaanti lagu soconayaa waayo baarlamaanka dhismihiisii waa dhismo aad u qaldaro ahaa laakiin laasano dhuuma raxmatullaahi allaga naxariiska maquusinayno inay lootood ilaahay soo hanuuniyo wanaag ay ku yimaadeen waa hidaynaa midda kaleeto falalka doorashada waxaa jirtay waxaa socday barnaamij ah in la dejiyo doorashadii gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisii waxaasi annaga aadaan ugu dhiibinay aadaan ugu dhiibinay waxaan ku xelnayaa marka marka hore waa in labada aqal soo dhamaystirmaan xubnaha la isku haystane waa in la socaayo toddobaatan iyo afar xubnood ayaa calaamaystiray guddigii loo xilsaari ee galay booskii maxkamadda waxay keeneen afar iyo labaatan afar iyo labaatanka haddana maanta sali buraad waxay keeneen shan marka macquul maahay xubnihii afar iyo labaatankii ahaa ee calaamaystiray in lagula saaro iyo in kulli loogula ogolaado labadaas qodab inay la soo saaraan kahor inaan gudoomiyihii baarlamaan la dooranin aan la dooranin muxuu ahay madaxweyne la dooranin ilaa wax nidaamsan oo sharciyeysan oo laisku ogyahay ay timaado taasaana keentay dib u dhaca doorashada ay ku timid ka hadda ee soomaaliya waayahay muse waa maqlaysaa yuusuf sida uu dhigayo hadda madashii wadashigu waxaad tirada waa dhamaatay oo wakti dambe iyo wax dambe ay soo qorayaan wax dambe oo yeeliso ay keenayaan ma jiraan baa sida baarlamaanka hawshooda qabsanaya mise weli faragelinta waa soconaysaa baa isleedahay jamaal horta nimankaa waktigoodi waktigoodii waa dhammaaday doorashada iyo dhaarinta xildhibaanada bay ku xiran tahay haddeerna baarlamaanka waa la doortay nimankii madaxda ahaa in kastoo uusan dhammaystirmin laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego xataa nimanka beesha caalamka nuqud yar inaan ku sameeyo oo markii kow iyo tobanka xildhibaan la yiri guddiga xalinta khilaafaadka loo gudbiyey waxay soo saareen cabasho ah afar iyo afar iyo labaatan bay ahaayeen saddexdii iyo tobankii kale aaway okay markii kow iyo tobankii haddana la la la la dhilay oo lix laga saaray waxaa shan baa soo hadhay meesha caalamku way taaniyadeysay in shan la celiyey oo laga coodeynayo intii kalena way ka aamustay marka horta nimankaas xataa iyaga mowqifkooda ma fadhiyo way isburinayaa laakiin haddaan usoo noqdo muxuu ahayey baarlamaankan iyo maxaa la dhahaa qoladan madasha madasha wax dambe oy halkaa ku leeyihiin malaha haddii ducfi uusan baarlamaanka ka iman wax ku yaal male shuruuc dadkii ummaddu ay soo dooratay si kastaba kusoo doortaan baa meeshii jooga iyagay u taalla siday wax ka yeli lahayd wax ka yeli lahayd waya yusuf arrin kale waxay ahayd go-aamada ka soo baxay dowladaha maraykanka iyo ingiriiska oo hanjabaada ay ku hanjabayeen in dadkii jooga maraykan ama ingiriis ka tirsan oo sharci ka haysta ama dhalasho ka haysta oo soomaaliya oo ku jira baarlamaanka ama dowladda soogale oo laaluush lagu arko inay tallaabo adag ka qaadi doonaan arrintaas diidiila intee leeg bay keeni karaysaa kuwaas waa qodab fiican ay soo saareen dowladahaas oon arrin loo baahnaa oo maaragtay xakameyn doonta laaluushka iyo corruptionka soomaaliya laakiin shaqaldalkoodaa ka muuqda horta laaluushka iyo corruptionka dhacay soomaaliya laba qayb ayaa iskale qayb waa kooxda damajadiid qaybna waa kooxda diyaarsadonayd dambaljadiid waa maxay dowladaha ingiriiska iyo maraykanka dhaqaalaha ugu bixin ugu badan soomaaliya ayaa qaba iyaa bixiya safiiradooda ayaa ma kule arrintaas laaluushka ka dhacday soomaaliya marka ma qaabo arrintaas in lagu eedayo muxuu ahay xubno keliya soomaaliya baasabor watay maraykanka wuu ogyahay waxaa ka dhacay soomaaliya twenty four hours muxuu ahay isheeg qodooyinkiisa iyo wafuudkiisa way joogaan soomaaliya in baasaboor watayaa la eedeynin xagga galay dembiga ee corruptionka ah maraykanka ingiriiska tallaaba ha ka qaadaan security councilka ha geeyaan dacwadha kusoo ogaan way kamid yihiin dadka madaxda ka soomaaliya way kamid yihiin muxuu ahay safiirlooda kabaxda oo qaybta ka qaatay marka ma dhamaystira go-aankaas waa go-aan weliba muxuu ahay maaragtay lagu degdegay waxaan rabaa aniga in la dhamaystira go-aankaas noqdana go-aan dacwad caalami ah oo sukuurta councilka loo hordhigo wixii ka dhacay soomaaliya oo fasahaadka ahaa ciddii geysatay in la horgeeyay maxkamadda caalamiya intaas waa qabdaa laakiin in lagu soo koobo weliba ka yimid maraykanka oo dhowr kun oo maarata boqolaad dool wato oo galay muxuu ahay baarlamaanka wiilka waa la tusi wuxuu wax waddankayaa loo arkay asaguna dhaqaalihiisii lagu ismaartay isticmaalay maahan raggii ka waaweynaayo xaliyaha lahaayay sameeyey arrintan maartay waa inuu socdaa dacwad la horgeeya golaha ammaanka maxkamadda caalamiga la soo saara qoobkaasaan qabnaa annaga waya muuse ise su-aashaas go-aankan ama digniintan maraykanka iyo ingiriiska ee xagga laalush ku saabsan
waa sax horta oo qodob aad marka dhawaaqa sida uu u dhawaaqayo waa si wanaagsan laakiin ficil ahaan waxaan istusaynaa kamaalo nimanka madasha madaxda u ah markii shaqadu ay socotay waxaa looga yeeri dubay dubay dowlad siyaasad madax banaan maaha gadaal gorgorka maraykanka ka taagan yani waxa nimankaa loo sheegayo maraykan baa sheegaya nin walbana boorta lacagaa lasoo siiyey waa wax jira weye soo ma ka soo taga halkanaa la yimi haddana saddex waxaa la baxay etoobiya xaggaasay jiraan hadda waxay ku maqan yihiin artawa abbaaray ku maqan yihin hadda ilaa weli waa maqan yihin baan isleeyahay ma waxaad leedahay marka yeris baa lasoo siiraya waxbaa lasoo akrinaya aniga ha cash casharay soo qaadanayaan wixiiba wixiiba wixiiba wixiiba waa waxaas niyo marka beesha caalamka iyada le ka shaqaynaysa beesha caalamka lagu sheegayo waa etoobiya waa dubay waa kuwa laalushada bixinayo oo lacag toosiinaya ama casharada oo yeerinaya dhahaya ani hadda waxaan kaa ballan qaadayaa ma dhici doonto nin muwaatina inuu noqdo prime minister ma dhici doonto nin muwaadina inuu baarlamaanka qabto ma dhici doonto waana la yaqaanaa madaxweyne inuu noqdo maxaa jira haddeera laga soo gaashaantay yaa qaban yaa qabanaya haddana muwaadin qaban
waxaa qabanaya muwaadin markaan ka wado waxaan qabaa nin yacni damiir iyo rabitaan shacabka wixiisa in la qabto qabo ma qabanayo waxaa qabanaya niman soomaaliya af soomaali ku hadlaya laakiin fik- afkaar kale ku shaqaynaya oo qolada hadda la tirshirinayo ka mid a
marka ma la is odhan karayaa n ragga kan hadda n tartamaya oo lacagaha la baxaya oo madasha iyo guruubyadooda iyo waxaan xildhibaanada ay soo doorteen iyo arbaab laga dulboodaayo eh, qolyo kale oo dadkii la dooran lahaaba aysan weliba soo gaarinba wadankaba
lama lama lama dhayalsan karo qoladii baarlamaanka baarlamaanka ku daraysay baa joogta niyo waxaas wax la dhayalsan karo maaha adi marnaa oo isu gegeyenaysay Ha.
aye yuusuf Haye, maya wadankan waa ku sheegna wadanka anaga uma talino markantaa u taliya xamidka rafaaya la keensado hadda marka la leeyahay madaxweynaha tartankiisa intaasoo lacag ka bixiyo intaasoo xildhibaan ha keensado Waa- waxaa arkaysaa xulkii abiyaar ah ninkii taban lahay iyo ninkii la waday iyo ninkii lasoo waday madasha dubayaa la geeyey waxaa lasiiyey lambaraa la siiyey lambarkaas ayaa sanadkan socday waxaa laleeyahay baart lambarkaas qaata taasi ay kusaleysan tahay go-aankooda marka eh, wadanka wadan xor mahayn nin kasta waxaa loo soo qoraa cashar looxaa loo yeeriyaa looxaa loo yeeriyaa looxaan qaado casharkaan soo baris soo xafid jawaabtiisa aan helaa la yidhahdaa magaras waaya muse haddiiba markaa sida aad sheegaysaan adiga yuusuf n n xubnaha n n meeshaan loo rabo beesha caalamku ay debadaba ka keensan karto hadday doonto oo awalba lagu eedeyn jiro laleeyahay qofka hebel iyagaa wato oo sida hadda shirkii dubai markaynu eegnay iyo ethoobia hadda lasaga yeeray iyo waxaa markaynu eegno maxaa marka beesha caalamku ay iyagaaba awoodiiba la wareegay maxaa dadka loo wareerinayaayo baarlamaan soo doorta iyo badan wada tashi iyo waxaa loo samaynaya ma ciday rabaan marka toos u kaasdaan waayahay yidhi eh, soomaalidu maamaha ay leedahay waa jida oo ay dhahdo qawda maqashii waxna haw haw qaban haye yani dad dadka waa la hafrayaa horta dadka waxaa ku dhacay wacyiga siyaasiga oo dadkeena baa hooseeya mhm yacni dadka waxaa ku dhacay dhibaato kow iyo labaatan sana ninba qori la hor fadhiyey oo wuxuu sheego dhahaya waxaana sharciga mhm wuxuu diidana dhahaya waa sharci daro oo dadku axsaab iyo meelay ku nafisaan iyo dood mataqaanaa ma ayan helin iyo iyo wacyigelin iyo meel ay ku bisayl siyaasi ku yeeshaan kabacdina qabqablo dagaal baa yimi oo lix iyo labaatan sana haystay iyo waxa kan hadda madasha sheeganaya ummadaani waxay u baahan tahay dad tasxiyo u sameeya oo axsaab fura oo wacyigeliya oo markaas ay gaaraan inay eh, sidii turkiya ay gaadhay in mataqaanaa kaara armaati ay isu dhigaan inaan gaaro heer aan diidno waxa aan dusha naloo ka keenayo waan idhaano waxa annaga aan leenahaan rabnaa taasna hadda dadkeenna ma u bisla aafo qabiil la yidhaahdo oo si sahla loogu kala tuuri karaa meel noo yaal kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo lixdii xisbiga leegada ayaa wuxuu ku guulaystay inuu dalka mataqaanaa eh, si daakhiliya u maamulo xisbigaas si loo carqalatay talyaanigu wuxuu keenay sharci dhahaya qof walba oo soomaaliya wuxuu leeyahay hal cod kaaba qabiil kasta wuxuu leeyahay inta cod oo uu kaaba qabiil u yahay marka xisbigii wuxuu ku khasbanaaday hadduu kaaba qabiilada ka tago oo qiyamkii hore oo soomaalinimada uu doono waa laga adkaanaya hadduu kaaba qabiilada qaatana wuu adkaanaya Qal- siyaasadeenna waxay ka qalloocatay talyaanigaa sameeya halkaas kaaba qabiiladii waa leegada galay marka yeeris weligiisu soconayay Wa- adiga halkaas intaasaan ku sheegi lahaa aniga Wa- waayahay haye eh, yuusuf eh, hadda eh, waatana eh, wixii oo dhan waa la diyaarinayaayo baarlamaanka hadda waxaa laga filayaa inuu fariisto oo gudoomiyadii baarla- gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadii ay doortaan oo weliba aqalkiisa sidoo kale sana la doorto laakiin arrinta cajiibka waxa weeye weli ilaa hadda waxaan muddo loo qabanay xilliga doorashada madaxweynuhu ay dhacayso oo bisha eh, january hadda fodra kusoo haystada waa laga sheekeynayaa sidii ay hore isaga dibdhici jirto hadda dib loo qaadi jira inuu dhacdana waa suurtagal bal taa maxaa laga fili karayaa maya hadka qorshaha nimankan madasha waxay ku toobteen horraanta bisha shanta ama tobanka in gudumihii baarlamaanka doorto tobanka la doorto madaxweynihi waxay idhahdeen sagaal iyo tobanka waxaa dhacaya shir ay leeyihiin security councilka oo loogu hadlaya arrimaha soomaaliya marka waa in la helaa madaxweyne jira soomaaliya shirka ka qayb gala waa waa taqaana arrintaasi bacdada waxay wataa taa annaga xisbi ahaan waa kasoo horjeesanay waxaan ku diidnay dhowr gobod oo wax la dejiyo waayo eh, digitalka waxaa ku hoos jira arrin badanaa ku hoos jira musharaxiintii ma dhow yimideen waxay u baahan yihiin diyaargarow waxay u baahan yihiin loobil aada u weyn laakiin nin wixii sidahoo diyaarsadoo kooxdiisa hebel iisoo hormaray hebel iisoo hormaray wax ku keensaday in hadda uu yidhaahdo muxuu hore laga qabto doorashada aada ugu dao waxaan ku niri xilli kasta ha qaadato laakiin wax sax ah oo nidaam oo sharci ah oo lawada arkaayo oo xalaal ah waa inoo yimaadeen Int- intaasaan taagana annaga hadda laakiin xamad rabaa hawlaa ka socdo waxaa ugu badan hotelka jazira oo laisku iibano suuqa ganacsiga ee goobta lagu kala iibsado muxuu ahaay xildhibaanada iyo codka habeenadan xali iyo habeen hore waxaa ahay cod fara badan oo gobolkii gudoomiyihii baarlamaanka ka socdo hadda aada iyo aada oo maarta waxba meelay ku shawraysa oo maartay meeshii boqolasiintii wixii meesha lagula dhex jiraa marka ilaaha idinkas waxaan rajeeyaynaa wax guula inay yimaadeen laakiin doorasho caadil ah oo baarlamaanka siis ka dhacda ayaan rajeeyaynaa waayo nimanka lasoo xulay iyo qaabka kudhiga waa la ogyahay inay wax cadaalad darro ka timaado gudoomiyihii baarlamaanka doorashadiisii gudoomiye ku-xigeenadiisii iyo madaxweynihi aada looga baqayaa marka il gaaraan ku hayna anagana waxaan daba taaganahay hadal iyo qaylo iyo qoraal insha allah ku gayn waxaan rajeeyaynaa wax guula inay soo baxaan haye een- een- muse Ah, ninka waa igana su-aasha ha ta su-aashaas weye Ah, walaal waxa weeye horta een, eh, anigu waxaan hubaa waxaan aaminsanahay in eh, doorashada oo baarlamaanka madaxda baarlamaanka way saxmaysaa Eh, haddii la sugo ilaa baarlamaanka uu kasoo dhamaystirmayo haddii laakiin eh, barnaamijkan madashu ay wadato oo korumka hadduu buuxsamo wax la shaqeeya ah waxa waaye meeshaas cilad baa ku jira Een, baarlamaankana weli ma dhamaystirmin marka in la sugo inuu soo dhamaystirmo markuu soo dhamaystirmo oo la yidhahdo allena waa xiran yahay tiradii waa soo gashay xildhibaanada intii la laalay maahane intii kaleeto kuwaasna in la xaliyo iyo aqalka sare intaba marka in doorashadii la galo doorashada waxaan qabaa waa sahal waxa weeye sida ay ku dhacday maxaa la yidhahdaa een, een, een, een, ay u dhici doonto tan madaxweynaha ee, saansaanyaheeda waxaa laga garan karaa sida tan baarlamaanka u dhacdo ana isaga naftirkeeda waxa waaye corruption iyo jiid jiid iyo ninjeclaysigu ku imaanaya laakiin waxaan qabaa wuxuu is- noo istiimin doonaa sida ay wax u dhici doonaan hadha cidda loo malaynaya hadda oo madashu ay wadato hadday soo baxdo macnuu waxa weeye madaxweynahana madasha qaadanaysa haddii kalena de waxay noqonaysaa in rajo ay jidho oo dad kale oo bedeli kara oo dhaama inay yimaadaan maaragta in muddaa waxaa socotay een, sijidkan iyo madal baa wax qaloocisay iyo baarlamaan baa lasoo saaro laaluus buu ku yimid iyo magaciisa ma- een, eedaha noocan oo kale ah, dadka een, sida gaarka lo- si kale wax loogu eedeeyaa shacabka soomaaliya laftigooda oo waxaa la yidhahdaa iyaga oo ay u jeedaan een, oo toban qof ama toddoba qof ay maamulayso wax walba oo hadday doonaan sax iyo qalad ka doonaan ku maamuleen shacabkiina indhuhu ka daawanayaayo ka hadlimayo oo qaylinmayo oo maxaan ku rahdaa kama hortegayo wadamada qaarkood xataa markii la arko sharci darrada eh, haddii dowladda ay ku kacayso een, shacabka ayaa badbaadiye oo diido oo ka dagaalama een, shacabkii laftigoodii waxay ku dhex milmeen baa lagu leeyahay madashii oo nin walba eh, dhinacii uu ka yimid buu daba taagaya wuxuu leeyahay sadaqtu wuxuu keenaa saxa oo oo shacabkiiba xataa saasay ku kala een, taagsan yihiin baa laleeyahay marka kaalintii shacabku meesha ba ka muuqataa mise waa een, waa mid loonsan sida eh, dadku sheegayaan yuusuf
kanaano horta shacabka soomaaliyeed cuduraa ku dhex jira sun ayaa shacabka la dhexgeliyey suntaasna waxay tahay waa qabiil midda kaleento noloshii iyo waxa ka socda iyo maka hadlayaan markaad tidaahdid hebel oo ah ma ka socda baamagooda hebel wuxuu soo jeediyay qodobkaas qaldan nimaa kula dagaalaayo wuxuu kula dagaalayaa waa qabiilkeenii xaguu ka yimid ayaa taagan waxa waaye biseelkii shacabka waa waa yaryahay shirka soomaali dhex taagana qabiilkaas waaye waa qodob kaleeto shacabka awood ma laha shacabka waa shacab la ceejiyey oo la marjiyey oo guri lagu xirtay oo dhaqaalihii iyo noloshii laga xirtay kooxdan yar ee meesha haysata ayaa dhaqaalihii wadanka gacantooda ku jiraan waa shacab baahan waa dad gacanta u horsanaya maantay kooxdaas gacanta u horsanaye shacabka weli waa laga adeegyahay ilaa shacabka ee awoodoodii iyo dhaqaalahoodii iyo sharcigii iyo nidaamkii gacantooda kusoo noqonayo ma ma- ma filayo inay tallaabo qaadi doonaan waa lasii kala qaybiyo cudur qabiila lasii kala geliyey marka shacabku aad ba uwil koox yar waxyada dhaqaaqaaya waa jiraan inta badankiis way fahamsiyin laakiin tallaabo ma qaadi karo waayo nin baahan ninkaad maanta u shaxaadka u aadayso bidcadka u horsanaysid waxunya masaajidka waa waxa waaye dhulkiyaa kuu qasban marka ilaa wadanka i- la helo ilo dhaqaale ilaa laga helo shaqo ilaa waxyaaba badan ay iska bedelaan shacabka dhabankiisa lagama yaabo inay tallaabooyin badan qaadaan ma garata waaya muse inagoo marna barnaamijka soo gudbigabeyno talada gudbi doona adig rajada kugu muuqataa maxay tahay maxaad filan karaysaa Een, eh, horta eh, dadka rajadu kama dhammaato inta la nool yahay dadku rajo ku nool waxaan qabnaa een, aniga waxaan arkaa afar sano oo cusub oo lugooyo ah laakiin ma qabo inay waxna yeeli kadho maxaa dhacay eh, ka badan baanu soo joognay sano oo dhiba baanu soo qaadanay afar sano oo nama yeesho laakiin waxaan qabaa in la gaaray maantay in la abaabulo axsaabtii waddankan waxaa bedeli kara in la sameeyo axsaab siyaasiya somaalow xadaaradii ilbaxnimadii iyo kasmadii ummadda soomaaliya meel lagaga dhacay siddeetan sano ka hor bay axsaab lahaayeen nineteen forty three bay xusbi lahaayeen wax daran un maaragtay qabiil dadban qabiil qaloocan qabiil toosan four point five inkaar baa loo keenay dadki dadkii marka saan kuu sheegay bisayl siyaasiya ma jiro wixii way ku daadanayaan xataa ma fikirayaan ma dhahayaan war waxaani marka maxaa la la la baabi'iyey waxaa la baabi'iyey isbahaysigii iyo is-aaminaadii iyo iswalaalaysigii shicibka soomaaliba dhulka la dhigay waxaana ugu dambeysay doorashada dadban qabiilkii hoose bay jifijifi isugu direen in dadkaasi loo soo kiciyo wakti bay qaadanaysaa waa loogu talagalay waana qorshe yani caalamiya maaha waxaan madashaan iyo waa la isticmaalayaa laakiin niman marka kastaa doorasho dadba waxaa leedahay shacbaa lagu seexinaya baad leedahay
laisku diraaye Waxaa jira- isku diraaye dadka laisku diraaye maana waxa wax macno le maaha waxa waaye dadka soomaalida inaanay qarankoodii iyo qiyamkoodii u istaagin oo la duleeye baa la rabaa marka waxaan leeyahay rajo waa qabnaa maxaa dhacay waxaan wa iska sii soconayaan wana isbedelayaan axsaabtiina waa dhalanaysaa soo qaad annaga hadda puntland sagaal iyo toban sano baanu waxaanu haysanaa xasilooni iyo nabadgelyo axdi qarameedkii ugu horreeya noola sameeyey waxay ahayd saddex sano kala guura qaabileed ha ku dhaqmo laakiin wixii ka dambeeya waddanka axsaabta lagu soo dabaalo sagaal iyo toban sanaa tagtay nimanka madaxda ma rabaan marna in la sameeyo axsaab marka dee arrintana taagan marka insha allahu annagana waxaan isku dayaynaa inta awoodayada inaanu khasabno in axsaab la sameeyo afkaar la isugu tago halkaasa qabiilka lagu dumin karaa laakiin inta kale rajo ma leh geedkaas aafada baa dadka hortaagan haye yuusuf adiga ratibaad maxay tahay
aan ku ku noqdo qodobkii uu ka hadlay muuse oo ahaa wadankan waxaa wax ka bedeli kara waa xisaabta waa runtiis wasuuq siduu qabay soomaalina taxaab laga furo sanadkii afar samaan ayay ahayd dowladdii hadda afarta sano dhamaatay haysay waxay joogtaastay axsaabtii annagu olala xoog laha u galnay ee la horgelin lahaa sharciga axsaabta ilaa heer aan ra-iisul wasaarihii iyo wasiirkii arrimaha gudaha aan maxkamad geyno oo ahaa inay waajibkooda gudanayo sharciga asxaabta la geynayo baarlamaanka ilaa baarlamaankii aan ka ansixino oo maarti sharciga asxaabta ay ansixiyaan intaas annaga kama seexanin warqado ku keliya aan ku guuleysanay oo matalagalnay dhibaatada soomaali marka waxay tahay isaga socotid dastuuriyan waxay ahayd qodobadii afartii qodob ee dooda lagu wareejiyey in la hirgeliyo axsaabta dalka waana qodobka keliya ay soomaaliya uga bixi lahayd dhibaatada sunka ah ee qabiilka ee la burburinayo arrintaas annaga xisaab ahaan waxaan u galanay shido iyo dhib aada u weyn iyo joogi aada u weyn oo keentay in ra-isul wasaarihii iyo wasiirka arrimaha gudaha aan maxkamaddu sara geyno arrintaasi waxay fududeysay in baarlamaankii uu ansixiyo muxuu ahaa dastuur sharciga asaabta kadibna waa la socotay xasan sheikh oo la sameeyay muddo bili kusoo saaro ayaa sanadka fadhiistay taasi waxay keenta dagaal galno jihaad aada u weyn arintaasi waxaan ku guuleysanay in sharcigii axsaabta la ansixiyo waana qodobka keliya ee maaragtay soomaaliya ugu bixi karta dhibaatada maanta soomaaliya ka jirta sida muuse uu sheegay soomaaliya waa la kala jabiyey inta madaalo uu xirtay kadibna waxaa tahay qayb iyo wuxuu kula taala soomaaliya haysata marka sheegaanay gacanta u galeen marka nidaamkan ugu bixi doono oo dib u bixi doono waxay noqon doonaa xisaabta hadii ilaha yidhaahdo inkastoo aan la hubinba hadda in afar sano ka bacdi aysan soomaaliya doorasho xor ah ay ka bixi doonto waayo shaki weyn ayaa soo gaaray iyo mugdi marka hadda la arkay qaabka doorasho dadban ay u dhacday waana arrin qof kastoo soomaaliya uu dareensan yahay laakiin ilaaha caalamo qeyba waxaa la jeedin doonaa in afar sano ka bacdi ay doorashada ay ufudu ilaha yidhahdo waaya ugu dambeynta xalkaan u gudbaynaa een, waktiga inay soo haya muuse cali jaamac ee, taladaada ugu dambaysa maxay tahay baarlamaanka iyo qolyaha doorashada maxaa kula talinaysaa
qor- qolada baarlamaanka waxaan kula talinayaa haddii ay tala yeelayaan inay jebiyaan mashruuca oo qoladan beesha caalamku ay yeerisay qolyaha kale oo madashaana ay la qabaan oo ah in baarlamaanka la siiyo maxaa la dhahaa koonfur galbeed ee madaxweynaha la siiyo qabiil hebel waxaas in la jebiyo mashruuca dhabta oo la sameeyo waa inuu noqdaa in baarlamaanka loo xulo nin mas-uul ah oo aqoon leh oo sharci yaqaan ah oo dhammaystira dastuurka ummadda u dhammaystira anigu waxaan qabaa taladeedu waxa weeye baarlamaankan waxaan ka rajaynaynaa kana codsanaynaa inay noogu heliyaan keliya inay nin mas-uul ah oo waayo arag ah oo wax ka qaban kara in dastuurka kumeel gaarka laga dhigay dastuur rasmiya inay doortaan oo arrintaas ummadda soomaalida loogu hiiliyo saasaan aniga ku talin lahaa haye si kooban adiguna eh, taladaada ugu dambaysa eh, yuusuf
bismillahi raxmaan raxiim baarlamaanka intaan talooyin jeeday marka hore waxaan eh, sheegayaa maalintii uu gaaray habeenkeedu waxaan maqlaayay rag dhahay aniga hal faraan saaray kitaabka mid dhahay ma laba faraan saaray ama hal faraan saaraano ama laba faraan saaraano waxay ku daarteen waa kitaabkii alla ee muradalka ahaa waxay u daarteenna waa dalkooda iyo dalkooda iyo diintooda ay u dhaarteen waxaan leeyahay baarlamaanow kuliya waxaad u dhaarateen wadankana codkiina ayuu ku codkiina ayay ku xiran tahay aayaha iyo mustaqbalka soomaaliya codkiina ugu deeqa ama ku doorta nin muwaadin ah oo wadani ah oo dalka iyo dalka wax ka qaban kara oo ummadda soomaaliya ka qaban kara madimadii soomaaliya keeni kara soomaaliya isu soo celin kara sharcigii iyo dastuurkii iyo waxyaabihii loo baahnayeen maarta fulin kara inay doortaan laakiin aysan ku noqonin jidkii hadda baarlamaankii hore aan ku aragnay oo kaleeto intaasaan ku waanina baarlamaanka duulaahidan waayahay yuusuf iyo muuse labadiina waa mahadsantihiin kamaal adaa mudan adaa barnaamijkii maan hadalna intaas ayaan ku soo gabagabaynaya waxaana igala qayb galay muuse cali jaamac oo boosaaso jooga iyo yuusuf cusmaan maxamuud oo isna jooga magaalada muqdisho tan iyo kulantina dambe barnaamijka mid lamia intaan suuma doono waa jamaal faarax adan ku dhaafay sidaas nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xidigaha dusheeniyo raga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennandadegay miyaydan daleen